galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah bisha juulayna waa siddeed sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabtana waxaa idinla soo codsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta furay kala fadhigii labaad ee baarlamaanka federaalka mudanayaal iyo marwooyin muddadii koobnayd ee dowladda ay jirtay waxaa noo qabsoomay joogtaynta mushaharka iyo gunnooyinka hay-adaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka xukuumadda hay-adaha amniga iyo shaqaalahay ka guulgaaridda xakamaynta hubka sharci darrada lagu wato magaalada sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka ingiriiska teresa may waxaanay kulan ku yeesheen amaba markii uu idlaaday shirka g oo lagu soo gebagabeeyey dalka jarmalka ka hor subaxnimadii sabtidii ayaa dad ka soo horjeeday shirka ay isugu soo baxeen habeenkii labaad iyadoo ciidamada hamburgna ay xidheen saddex iyo toban ruux oo ku soo xoomay hal dhisme kulanka sabtida ayaa diiradda lagu saarayay arrimaha ay ka midka yihiin afrika tahriibka caafimaadka kobcinta haweenka iyo shaqada madaxweyne trump ayaa sidoo kale la kulmay hogaamiyeyaasha dalalka singabur jaban iyo shiinaha
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka rex tellerson ayaa safiirkii hore ee maraykanka u joogay gaashaanbuurta nato u magacaabay inuu ahaado ergeyga gaarka ah ee wadaxaajoodka dalka ukrain magacaabistan ayaa imaanaysa ka hor booqashadii rasmiga ahayd ee tillerson uu ku tegi doono caasimadda dalka ukrain ee kiif maalinta axadda halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi petro boroshenko isagoo kala xaajoon doona sida gacan looga geysan karo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka aaloosan bariga dalkaasi ukrain islamarkaana loo taageeri lahaa isbeddelada socda kurt falker oo booqashadan tellerson ku wehelin doona ayaa sidoo kale si joogta ah ula wadaagi doona dhinacyada wadaxaajoodka oo ay ka mid yihiin jarmalka faransiiska ruushka iyo ukrain
ciidamada kuuriyada koofureed ayaa sheegay in gantaalada maraykanka oo bahwadaagla ah xogaga siyool ay dhoolatus dhif ah ka sameeyeen meel ku dhow sohdinta dowladda kuuriyada waqooyi war qoraal ahoo ka soo baxay ciidamada kuuriyada koofureed ayaa lagu sheegay in ujeeddada laga leeyahay murqa muujintani ay tahay in jawaab adag ay u noqoto tijaabooyinkii isxigxigay ee beyongyang ay ku samaysay gantaalada balastiga a milatarigu waxa uu sheegay in laba ka mid ah ganayaasha waaweyn ee maraykanka oo laga soo daabulay saldhigga cirka ee anderson ee ku yaala guam iyo diyuuradaha dagaalka ee kuuriyada koofureed ee fadhigoodu uu yahay gobolka bariga dhaca ee gangwon ay soo rideen hub si matalaad ah looga tuuray gantaalada balastiga ah iyo kuwo dhulka hoostiisa mara kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii hore bilowgii sii tijaabisay gantaal qaaradaha isaga gudba oo awooddu leh inuu xambaaro madaxyo nukliyeera saraakiil maraykana ayaa ku qiyaasay fogaanta uu gantaalkani gaari karo ilaa shan kun iyo shan boqol oo kilomitir taasoo qaybo ka mid a dhulka ku yaala waqooyiga galbeed ee maraykanka ka dhigaysa aag uu gantaalkaasi laaci karo madaxweynaha maraykanka donald trumpna tijaabadaasi kadib waxa uu ku goodiyey in uu qaadi doono tallaabo adag oo joojinaysa hunguriga bayongyang ka haya helitaanka hubka waxburburiya xoogagga ammaanka ee dalka ciraaq ayaa sheegay inay filayaan saacadaha soo socda inay shaaciyaan inay guul ay ka gaareen magaalada muusil taas oo noqonaysa dhammaadka kalabar khilaafka dowladda islaamiga ah ciidamada ciraaq ayaa adeegsanaya duqayn dhinaca cirka ah iyo weliba ciidamada dhulka ah oo ay ka helayaan isbahaysiga badhitaara si ay gacantooda dib ugu soo celiyaan magaalada muusil dagaalo muddo bila ah socday ayaa burburiyey badi magaaladan qadiimiga ah iyadoo waxyaabaha burbureyna ay ka mid yihiin masaajidka sideed boqol iyo kontonka sano jira ee alnuuri iyo manaaradiisii oo ahayd afartan iyo shan mitir dheerar ahaan kaasi oo ay dhowaan qarxiyeen kooxda xagjirka ah ee dowladda islaamiga ah qaramada midoobay ayaa saadaalisay in dib u dhiska magaaladani ay ku bixi doonto hal bilyan oo dollarka si dib loogu soo celiyo aas-aaskii magaaladaasi
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wadajiru martigelinaya jaamacadda minnesora iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay siddeedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowlas ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa avenue south minneabolis minnesota macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaali com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
kulankaasi dadweyne ee ay v o a minneabolis ku qabanaysana waxa uu dhacayaa maanta oo sabti ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa si rasmi ah u furay kalfadhigii baarlamanka soomaaliya munaasabadan ayaa ka sokow xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka waxaa goobjoog ka ahaa madaxda maamul goboleedyada federaalka ah faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee baarlamanka soomaaliya kadib munaasabad arrintaasi lagu weyneynayo oo maanta lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho xafladda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamanka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka madaxda maamul goboleedyada dalka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya wakiilo ka socda beesha caalamka iyo qaar ka tirsan safiirada dowladaha carabta munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamanka ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneyd ee ay dowladdiisu shaqaynaysay mudanayaal iyo marwooyin muddadii koobnayd ee dowladdu ay jirtay waxaa noo qabsoomay joogtaynta mushaharka iyo gunnooyinka hay-adaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka xukuumadda hay-adaha amniga iyo shaqaalaha hay ka guulgaaridda xakamaynta hubka sharci darrada lagu wato magaalada muqdisho howlgelinta ciidamo gaar ah aan u asteennay inay soo celiyaan nabadgelyada magaalada caasimadda ee muqdisho qaadidda jidgooyada sharci darrada ah oo lagu waxyeelayo shacabka soomaaliyeed ka soo hoynta guulaha shirarkii caalamiga ahaa sida kii london guulahaas oo ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka oo lagu saleeyo mashaariic aan ay maalgeliyaan deeqbixiyaasha xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dib u ahanashada saxiixa deeqaha kuwa bixiya oo ku bixiya magaca soomaaliyeed awooddaas oo muddo dheer gacanteenna ka maqnayn oo hadda aan qayb ka nahay saxiixayaasha dhammaystirka heshiiska duulimaadyada tooska ah ee muqdisho iyo nairobi dib u soo celinta duulimaadka habeennimo ee garoonka magaalada muqdisho dhammaystirka dib u ahanashada maamulka hawada soomaaliyeed ka hor dhammaadka sanadkan aan rajaynayno inay gacanteena ku soo noqoto madaxweyne farmaajo ayaa dhanka kala tilmaamay howlaha xukuumadda iyo baarlamankaba hor yaalla muddada lagu guda jiro kalfadhiga labaad ee maanta furmay waxaa kale oo aan oo oon hor yaalla howlo aad iyo aad u baaxad weyn howlahaasi waa kuwa naga wada dhexeeya oo aan golaha shacabka la-aantiis horumar aan la gaari karin howlahaasi waxaa ka mid ah dib u eegista iyo afti u qaadidda dastuurka dhammaystirka federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka hirgelinta xisbiya siyaasadeedka iyo gaaritaanka qof iyo cod labada kun iyo labaatanka dhisidda guddiyada madax bannaan ee dastuurka ee aan weli dhammaan oo dhiman go'aan ka gaarista maqaamka caasimadda magaalada muqdisho isla meeldhigidda habka loo eh, wadaagayo khayraadka dalka iyo awood qaybsiga dib u habeynta hay-adaha garsoorka iyo ugu dambeyn ansixinta sharciyada eh, eh, hortabinta u leh xukuumadda madaxweynaha soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee khudbadiisa ku soo qaatay waxaa ka mid ah qoraal ay horay ugu gudbiyeen guddoonka baarlamanka kaasoo ku saabsanaa heshiiska dekedda berbera ee ay wada galeen somalilan iyo imaaraadka carabta anigoo tix raacaya qoraalkii iga soo gaaray guddoonka golaha shacabka bishii saddexaad saddexdii bisha bishii may labada kun iyo toddobiyo tobanka kaas oo ku saabsanaa heshiiskii berbera waxaan caddeynayaa qodobadan sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed qodobkiisa toddobaad farqadiisa labaad afaraad iyo shanaad waxaa waajib nagu ah ilaalinta madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaan caddeynayaa in bilowga hawshan ay ka horraysay siddeedii febraayo labada kun iyo toddoba- toddobiyo tobankii sidaas awgeed dowladdu waxay ku howlan tahay sidii ay u heli lahayd xog dhammaystiran oo la xidhiira arrintaas markaan helno xog dhammaystiran waxaan la wadaagi doonnaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha oo ee khusayso mudanayaal iyo marwooyin dibu habaynta iyo tayeynta hay-adaha dowladda waxaa udub dhexaad u ah helitaanka hay-ado dowladeed oo ku shaqeeya nidaam iyo sharci dalka u degsan ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga labaad ee baarlamanka waxaana xildhibaanada uu ka codsaday inay ansixiyaan shan iyo toban hindise sharciyeed oo ay xukuumaddu u soo gudbin doonto baarlamanka si aan u xaqiijinno ballantii aan ummadda ka qaadnay waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh inay ansixiyaan shan iyo toban shan iyo toban hindisa shar- sharciyeed oo ay dhowaan xukuumaddu idiin soo gudbin doonto waxaana ka- waxaan ku kalsoonahay ama kalsooni weyn ku qabaa in haddii hay-adaha dastuuriga ah ay wada shaqeeyaan ay u wada amba qaadaan danta guud ee ummadda ee noo dirsatay in hadafkeennu oo aan doonayno inuu meel marayo waxaana gaari doonnaa natiijada natiijooyinka waxqabad ee shacabku uu naga filayo ugu dambayntii waxaan halkan aan leeyahay kalfadhigii labaad ee baarlamaankii tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waa noo furan yahay maanta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste halka aad dhegaystayaal kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka hornayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo in liiska argagixisada ee maraykanku uu ka saaro mukhtaar roobow abuumansuur oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab shariif xasan ayaa sheegay in tallaabadaasi ay wax weyn ka bedeli karayso amniga gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobollada koonfur galbeed ee maamulkiisu ka aramiyo shariifka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in haddii abuumansuur oo la shaqeeyo dowladda soomaaliya ay noqon lahayd arrin wanaagsan waxaana uu tilmaamay in uu la xidhiiri doono oo arrimahaasi kala hadli doono isagoo dhinaca kale tilmaamay in uu isaga filan yahay haddii kooxda al-shabaab ay soo weerarto deegaanada uu isagu joogo oo awmansuurna uu haysto ciidamo ku filan sida uu warka u dhigay haddii ay dhinaciisa wax uga baahdaanna ay markaasi taageeri doonaan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa dhegaystayaal ka mid ah maraykanka ayaa waxa uu toddobaadkan duqeyn mar kale ka geystay gudaha waddanka soomaaliya taliska maraykanka ee afrika ayaa v o a u sheegay in howlgal la fuliyey islamarkaasina ay qiimeyn ku samaynayaan natiijada weerarka ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabo kunyo barrow ka tirsan gobolka shabeellaha hoose hore ayaa deegaano la tuunsan yahay inay al-shabaab joogaan waxa ay ciidamada maraykanka ka fuliyeen weeraro ay ku tilmaameen inay ku bartilmaamasanayeen kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday ay tahay sidii loo soo wareejin lahaa maamulka hawada dalka soomaaliya kadib markii toddobaadkan waddanka soomaaliya la keenay raadaar cusub oo qayb ka noqon doona maamulka iyo gacankuhaynta hawada dalka oo in ka badan labaatan sano waddanka kenya laga maamulayay dowladdu waxay sheegtay inay bilowday dhisme qalabkan ay ku shaqayn doonaan sida uu sheegay wasiirka duulista iyo gaadiidka dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar isla wararka kale ee dowladda federaaliga ahayd dowladda federaalga ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si rasmi uga hadashay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka jira xarunta xalan ee garoonka diwladaha caalamiga magaalada muqdisho halkaas oo ay ka howlgalaan in ka badan boqol iyo konton shirkadood oo keliya sagaal shirkadood iyo ganacsato ay si rasmi canshuur u bixiyaan sida uu sheegay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cismaan cumar yariisow injineer eriso waxa uu sheegay in ay kala xisaabtamayaan ganacsatada iyo shirkadaha kale ee xalana fadhigoodu yahay ayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay dowladdu markaasi wixii sharci ah ay ku kala baxaan oo ay canshuurta dhinacooda ka bixiyaan wadahadallo ay qaramada midoobay soo agaasintay waddanka switzerlan ka socday islamar ahaantaasna looga aransanayay sidii loo dhammayn lahaa khilaafaad afartan sano kala qaybiyey jasiiradda khubrus ayaa ku dhammaaday guuldarro kadib markii dhinacyadu ay heshiis rasmi ay ka gaari waayeen xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa yidhi nasiib darro heshiis suurtagal ma noqon shirkuna wuxuu soo xirmay iyadoo ay suuragal weysay in dhinacyadu ay guul gaaraan oo heshiisa shirkan ay qaramada midoobey waxay ku doonaysay in lagu mideeyo jasiiradda khubrus waxaana ka qayb galay hogaamiyaasha griig turkiga khubruska iyo wakiilo ka socday saddexda dal ee xiisadani ay ka dhex alowsan tahay oo kale ah griigga turkiga iyo ingiriisku hore u gumaysan jiray jasiiraddaas khilaafaadkii gacanka carbeed ka taagnaa ayaa waxa ay dowladihii sacuudigu hogaaminayey waxa ay toddobaadkan mar kale siddeed iyo afartan sacdood u qabteen waddanka qatar inuu ku fuliyo qodobo dhowr ah oo hore dalalka xulufada uu sacuudigu hogaaminaya hore usoo gudbiyeen oo ay ku jiraan sacuudiga baxrain iyo masar waxaana qatar ay sheegtay intaasi ay suuragal ahayn oo madax bannaanida qatar ay tahay in la dhowro waxaa dalalkaasi ay ku shireen waddanka masar oo ay ku tilmaameen in ay kusii giijin doonaan sida ay sheegeen go'doominta qatar ku hayaan wasiirka arrimaha dibadda qatarna waxa uu tilmaamay in siyaasadoodii aysan waxba ka bedeli doonin balse ay markasta diyaar u yihiin inay kala xaajoodaan cid kasta oo wax tabanaysa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan waxa uu khudbaddiisii ugu horreysay ee heerka sare ka jeediyey magaalada warsow ee waddanka poland halkaas oo socdaal mar kale uu ku marayo madaxweyne donald trump donald trump waxa uu sidoo kale toddobaadkan la kulmay hogaamiyaha dalka ruushka valadimir putin oo waddankiisu la hadalhayo in uu doorashadii trump ku soo baxay dalka maraykanka ka dhacday oo si weyn ugu lug yeeshay waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka deegaanka kulbiyo ee gobolka jubbada hoose waxaa la sheegayaa in xaalad caafimaad darri ay ka jirto oo baahsan kadib markii cudurka shubanku ka dilaacay deegaankaas shubanbiyoodkaasoo toddobaadkan ka dilaacay kulbiyo waxa uu sababay inay dhintaan dad islamar ahaantaasina tiro boqolaal kalea ay waxyeella soo gaarto haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaanno ayaan waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiyaha kulbiyow maxamed maxamed ismaaciil oo aan ugu horrayn weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladda deegaankaasi sida ay tahay walaala kulbiyow xaalad caafimaad daraa ka jirta oo waxaa ka jira shubanbiyood iyagoo shubanbiyood baa ka jira meesha xarun caafimaadna ma laha marka wallaahi hadda sitimaankan gudihii iyuu bilowday hadda wax geeri ah saddex canug oo baadiyaha kore tuulooyinka nagu dhadhow ah ayaa hadda noola sheegay marka adiga dad hadda ilaa shalay ilaa daraa toddobaadkan dhexdiisa dadka uu soo ritay ilaa saddex boqol iyo xoogaa yuu marayaa hadda marka saddexdaasi boqol iyo tirada intaa ka badan ee cudurkani uu soo ritay aad sheegayso oo dhimashada sidoo kale sababay xaggee baad kula tacaalaysaan oo dadka lagu dabiibaya xarun caafimaad oo maaragta kale ma laha ciidamo dawladda kenya wixii maaragta halis ahna xaggan kenya u gudbinaa oo meel sideed iyo toban kilomitr noo jirto oo halluuqoo la dhaho oo magaalo aho kenya degan tahay intana waxaa ku daaweeya ciidamada kenya ee degan magaalada kulbiyow ayaa aad ula tacaala oo maaragtay hadda daawo kale ma taalla meesha kuwaan baa daaweeye ma garatay waa tahay marka muddo isbuuc ayaad sheegtay in xaaladani ay jirtay maxaa keenay intaa in dadku ay ka aamusnaadaan oo aan wax gurmadahi dadka intaasi la soo gaarsiinin walaal horta intii hore wuu yaryaraa oo maaragtay waxa aan taa u badnayn buu ahaa ilaa labaatan qof soddon qof baa adiga maalintii la keenayey marka wax iska sahlan baa loo qaatay intaasna kolley qorooyinka hay-adaha iyo gobolka maamulka gobolkaba waan gaarsiinay wasaaradda caafimaadka marka laakiin hadda saddexdan beri ee ilaa shalay iyo maanta iyo daraad ayuu aad usoo xoogeystay ma garatay waa tahay marka maamulka gobolka iyo guud ahaan maamulka jubbaland arrimahani haddaad kala hadasheen maxay idinku dheheen kolley haddii annaga riboort inaan gudbino unbaa nagula leeyahay wasaaradda caafimaadka ayaan u gudbinay nin ka mid ah marka wax hadda jawaab eh oo hadda ay ka soo bixiyeen ama gurmad oo hadda ma soo gaarayna ilaa hadda weli ma jira ma garatay marka maadaama gurmad uusan jirin dadkuna ay dhibaatada ay ku badanayso walaaca aad ka qabtaan in xaaladani la xakameyn waayo intee bay gaarsiisan tahay wallaahi walaaca aad baan uga walbaharsannahay aad baan uga walbaharsannahay hadda ilaa maanta dhowr qof oo dadka waaweyn ah oo hor iyo gadaal ah ayaa maanta bilaawdayba ma garatay xaalad daacuun oo kaloore inay ku bedesha ayay khatar tahay ma garatay waa tahay ciidamada hadda kenyaanka ahi ee amisom qaybta ka ee jooga aaggaasi iyo kuwa kale aad u gudbisaanba dadka si ay ula tacaalaan ma idiin sheegeen in awooddooda intaay gaarsiisan tahay oo dadkaasi kula tacaamulayaan oo ay gargaarkaasi u fidiyaan awood hadda ayaga hadda waa niman ciidan ah daawada meesha taallana waa daawo ciidan marka kolley waxyaalahan yaryar oo meelaha ay ka soo qaadaan bay hadda dadka ku daaweynayaan awood ay hadda deegaanka intaa la eg caafimaadkiisa ayaga ku dabaraan kolley ma jirto waana niman oo maaragtay ciidan ah daawada loo keenana waa daawo ciidan daawo ciyaal ma aha marka intaas waa un dadaal dheeraad oo ayaga ay sameeyeen ba intaa kula tacaalayeen ma garatay maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadka goormaad arrinkani gaarsiiseen kolley wasaaradda caafimaadka ilaa shalay ilaa maanta labadaba waan gaarsiiyey ma garatay wax jawaaba weli ma hesheen weli hadda wax jawaab ay kasoo bixiyeen ama gurmad e ma hayno kolley waan fiirinaynaa way dhaheen oo arrintaa ayada eh, waan qaylidhaan baan diraynaa way dhaheen laakiin waxna soo gaaray ilaa hadda ma hayna ama waxaasaa diyaara weli ma hayna ma garatay maamulka aad adiga guddoomiyaha ka tahay ee kulbiyow ee awooddiisa intee buu gaarsiisan yahay si dadkaasi dhibaatada haysata loogu gargaaro wallaahi dee maamulka hadda annaga intii dadaala waa la dadaalaa xarumooyinkan ciidamada oo daawo aan ka ahaynna ma hayno sidaas midaan baan ugu qaylinaa wixii naga awood bata ee ciidamada markaas ay waxba ka qaban waayaanne awooddaanada waxaa waaye xaggan keenaya un inaan u gudbino warqada aan u qorno oo meelaha aan gawaar intaa saarna meelahaas la geeyo ma garatay waa tahay marka in cudurkan uu shumbiyood yahay uusan daacun ahayn sidee baad u xaqiijisaen kolley dee niman caafimaad ah oo kenyaan ah nala jooga oo maaragtay dhakhaatiir ah kolley juban biyood inuu yahay waan annaga umalaynay laakiin hadda cudurkan wuxuu u badan yahay ciyaalka yaryar maga ciyaalka yaryar buu u badan yahay inta adiga shan sano ka yar buuna aad ugu sii badan yahay ma garatay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kulbiyow maxamed maxamed ismaaciil khadka telefoonka ee kulbiyow ayuuna igu warramayey dhegaystayaal isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wadajiru martigelinaya jaamacadda minnesora iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay sideedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowles ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa 301 avenue south minneabolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaly com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa naga xusuusinaa barnaamijka dadweynaha ee v o a ay qabanayso in uu dhacayo maanta oo sabti ah magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka waxaa barnaamijka galabnimo ee maanta wadajir idinkugu daadahinaya jacfar kukay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac haddii eebaha awoodda laydmana barnaamijkeena qeybihiisi kale ayaan u gelaynaa haatan waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan hambalyada iyo salaamaha waxaa inoo haya cashe ibraahim aadan cashe ibraahim aadan cashe cuud iyo shirwac ee cabdixakiin shirwac ee dhegeysi haboon
Thank you. wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa hagaag caashaha iyo waxaynu leenahay dhammaantiinba soo dhowaada waa hambalyadii iyo heesii iyo weliba barnaamijkeennii oo aa toddobaad kasta maanto kale uga barateen laanta af soomaaliga ee v o a laakiin cabdixakiin oo barnaamijka lagaagama bara marka dadka waa inaad soo dhawaysaa waa la soo ood dhoweynaya ku iyo tiraada weliba kursigii ibraahim baan ku fadhiya haddiiba aan fadhiyo ibraahim haan baan maanta laba taliyaan ibraahim un leemoodin laakiinse intii aan kari karo ibraahim iyo hawlihiisi waa qabanaya waa tahay salaamaha loo soo dira aad baa loo soo salaama ibraahim marka salaamihiisna adaa gudoomi doonaa hadday cuslaadaanna waa idila qaadi doontaa waa tahay dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa ugu horeeya waa abtiyaal iyo habo iyo waa la isku jira asxaab oo dhan baa halkan ku kulansan waxaa ugu horeeya abtiyo cumar good jibriil iyo abtiyo mahad good jibriil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti xasan good jibriil xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habaryar maryan idris kaahin wiilkeeda baa la yiri iyo caruurtiisa iyo sidoo kale habaryar aamina good jibriil iyo caruurteeda iyo hooyo nimco good jibriil hooyo hibe yuusuf cali iyo fadxiye ibraahim dhakhtar iyo inankeeda baa la yiri iyo cabdiraxmaan cali maxamed waxaa kaloo dhambaalkan ku jira muna ibraahim dhakhtar iyo suhuur ibraahim dhakhtar iyo hoodo ibraahim dhakhtar iyo axlaam ibraahim dhakhtar iyo ugu dambeyntii faadamo ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurteeda umulkhayr ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurteeda gadaalay waraaqda kasoo furfuratay sucaad ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurteeda iyo muno cawaale xasan iyo hablaheeda baa layidhi suhuur iyo safa dhammaan qoyska ilmo good jibriil iyo inta ay dhaleen oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax hambalyo aroos u dirayaan cabdiraxiin ibraahim dhakhtar iyo nasra muuse ismaaciil kaahin oo arooskooda uu ka qabsoomay habeenkii jimcaha baa layidhi magaalada hargeysa bishuna ay ahayd baa layidhi toddobadii bishan aanu ku jirnay juulaay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara noloshiinana farxad ku dhammaysta aamiin aamiin waa hagaag eh, annaguna caashay dhammaantood waxaan leenahay aamiin aamiin warqadda haatan gacantayda ku jirta waa warqad hambalyo meher ah waxay yidhaahdeen ugu horreynba waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a soomaali ugu horreynba salaantii ugu horreysay soo ma aragtid gacantayda soo gashay tii ibraahimna anaa qaatay taadina aad ah ayaan filaya oo aad iyo aad waa si wanaagsan Een, ugu horreynba waxay yidhahdeen tahniyadan waxaa diraya annagoo ah bay yidhahdeen suldaan maxamed cabdille iyo weliba suldaan asad sheekh daahir iyo weliba maxamed cali cabdille cabdilaahi cali cabdille cabdirashiid cali cabdille rooble cali cabdille iyo maxamed suldaan axmed cabdille ilix suldaan axmed cabdille cabdixaafid suldaan gambays iyo weliba maxamed suldaan gambays bay yidhaahdeen sadaam asad sheekh daahir iyo cadnaan asad sheekh daahir rujal maxamed cabdille iyo nasteex maxamed cabdille dhammaantood waxay yidhaahdeen waxaanu hambalyadan iyadoo waxay yidhahdeen dadkaasoo dhan ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay halkan taaniyad ay ka gaadhsiinayaan najiib xasan jaamac iyo weliba marwadiisa bay yidhahdeen nadiira oo meherkoodu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan magaalada wardheer waxay yidhahdeen caashay ducadu waa xaggiina waxaan filaya qaybta ducada adaa barnaamijka u qaabilsan layskuma raacin weli markaa ducada hadba waa mid qofkay ku soo aado iyo qof duca diidana een, lama arag een, cabdixakiin oo sababtoo ah mar haddii ducee lagu yidhaahdo karaamada waa la qaataa Waa la markaa du- qaataa.
ducadana raaci raaci markaa waxaan leeyahun isku waara ubad khayr qabana kala hela anigan aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijkan dhambaalkan ku daro waxaa la yidhi dadka daraya waxaa ka mid ah sahra maxamed aadan aadan ciise aw cali iyo qamar aadan ciise iyo faadimo maxamed xasan iyo hodan maxamed xasan iyo nadiifo muuse aadan iyo hodan aadan sheekh cabdi maxamed diirshe wuxuu ku magac dheer yahay cabdiyare iyo qoyskiisa baa layidhi axmed faarax jarboole iyo dhammaan reer timir cali reer aw aadan reer aadan ciise iyo reer maxamed xasan waxay kaloo joogaan baa layidhi norway sweden iyo u k netherland egypt qaar baa jooga maraykankan waa la joogaa canada kenya somalilan iyo soomaaliya waa la kala yaacay meel aan la joogin un- un cagta la dhigin male afarta qaaradood ee adduunka waa la kala aad iyo aad waxayna tahaniyad iyo bog haddana waa la iska warqabaa intaas waxaa moodaa in la wada joogo sidaasaa la isula hayaa aad iyo aad waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan ismaaciil timir cali iyo ayaan aadan ciise oo bisha julaay labadeedii uu wiil ugu dhashay oslo norway waxaa loo bixiyey baa layidhi dir ismaaciil timir ducaduna waa v o eda waa tahay dir aniga u duceynaya ma dhaafayso waxaan leeyahay soo weyno oo noqo kii wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin waayahay aamiin baanu raacinaynaa casha haddaan heesta ugu horreysa iyo weliba barnaamijkeenna hambalyada heesaha aynu maanta ugu horreysiin doono soo qabto ugu horreynba waxaynu eegi doonnaa fanaankii cabdilaahi yuusuf hanuuniya iyo weliba heestii shimbir wuxuu leeyahay dabcan waraaqaynu saa u kala wadnaayo dhalashadii farxadii aroosyadii hambalyadii meherada iyo qeybii kala duwanaa wuxuu leeyahay warqadan daboolana dusha sawirku kaga yaal Ah.
dawadii qalbiga degdeg iga gaadhsiiye Waa waxaan filaya cashula hadlaya waan filaya degdeg ha loo gaadhsiiyo malaha malaha waa waagii een, cabdixakiin oo shimbiraha la darsan jiray ay ugu degdeg badnaayeen laakiin hadda waxaa soo baxay qalabkan qaaradihii dhan isu dhoweeyey dadkii jooga oo hadda waad arkaysa dhambaalkan akrinaya meel aan dad joogin ma lahayn haddana dhambaalkaasay ku wada jireen marka bal kiiunba lasoo kiis- kiiunba haddana lasoo marinaya se waay waa tahay waa tahay dhegeysan
adna doqon la caashaqay deeqayha noo
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi cabdilaahi yuusuf hanuuniye iyo weliba shimbiryo caashaa waxaan xasuustaa berigii waraaqaha la qori jiray ee warqadda lagu soo wadnaha dusha lagaga sawri jiray Haye.
ubaxyada dusha lagaga sawri jiray laba indhoodoo waaweyn oo indhuhu ay- ay ilmadu tifiq tifiqsa uga leedahay weliba Marka- weliba ilmo dhiiga xuurlaceen baa laga oo waday lagu qorayo salaanta markii leeya ka timi qalbiga iyo laabta iyo feedhaha ku socota ciddii la rabay oo si weyn oo farshaxanimo leh saa oo loogu qori weliba jiray.
markaas gacanta lagu qoraayo intaad gacanta ku qoraysaaba nafis kuugu filanba intay saxtaa qofkii aad u wadaysan aad gaarin iyo aad markaasu musaa weliba hanuuniya uu sheegaya la dabooli jiray dushana sawirkaa uu sheegayay baa kaga kaga taagay yaala sawirkana waxaa lagu muujin jiray uun wax qurux badan iyo maxaan ku dhaha weji qurux badan iyo weliba ilmo saa u da'aysa Iyo- qofkiina qofkan u boholyoobay iyo muujinaysa.
in dhambaalkan wakti la geliyo uusan ahayn inaga gaarsiyo aad iyo aad qofka kalena tiyuunbu kaga soo jawaabaya mid lamid ah alla maxay xiiso badnayd waxaan filayaa in aad looga wada helay haatanna waxaa la samaynayaa iyadoo casriya unbaa la raacinaya oo combyuterizer ah aad iyo aad waa tahay dhambaaladii mar kale haddaan jalleecno midanaan hayaan soo qabto waxaa ugu horey misadaanaa soo qabto waa haga caash haddaan aanu dhinaca hore ugu sii socdo iyo weliba warqadda haatan gacantayda ku jirta haddee tii hore meher ahayd haatanna tani waa tahniyad dhalasho farxad leh waxayna yidhahan waxaa diraya asxaabta halkan ah, ku xusan waxay yidhahdeen cabdinuur aadan magaas iyo xaaskiisa muslime cabdilaahi iyo carruurtooda cabdilaahi jabaan anas cabdinaasir aadan madgaas cabdixafiid eh, macalin cabdixareed ciise cabdixasan dhurre yarow daahir cabdinaasir aadan madgaas iyo cabdinaasir wadani iyo weliba waxay yidhahdeen caali muumin oo gobolka sool jooga waxay dhammaantood tahniyada halkan hawada uga marinayaan aabesalaad garaash iyo hooyo faadumo macalin xasan oo gabadhi ugu dhalatay magaala madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho sidii tii oo kale xaasheetana waxay yidhahdeen ducadu waa xaggiinna waxaan filayaa ducada halkan un baynu joonyadan un baynu uga soo saaraynaa kolba xabad un baa loo diraya waan filaya aad iyo aad aad iyo aad weliba horaan uga gabiya waxaan idhi horta ducada maxay noogu soo riixaan dhegeystayaasha malaha ducadeenna wax lagu arkay barnaamijkani Aq- aqbalkeedi baa la arkay barnaamijkani sheekh duceeyuu u baahan yahay waa tahay waa tahay ma u ducey mase u duceynaysaa gabadhaasi yaa hala tii hore haddaan duceeyey tani waxaan filayaa haddee mar haddee aan balyo dhalashaa tahay caashumaa ducayn karta waa tahay soo weynow oo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca noqo ayaan leeyahay dhambaalkan waxaa marka hore tahaniyad waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa baa layidhi shaqaalaha idaacadda v o e da gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka salaamaha marka xigta baa layidhi waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah awoowe aadan maxamed cali awoowe sulemaan maxamed cali adeer aanoy aadan maxamed cali iyo adeera cabdalle aadan maxamed iyo adeer xareed aadan maxamed cali iyo adeer ismaaciil aadan maxamed cali iyo eedo nuuno aadan maxamed cali iyo eedo xabiibo aadan maxamed cali ilaa magacii afraadi kii shanaadba waa la waday iyo ayeeyo faadumo abshir cabdiraxmaan iyo awoowe cabdulqaadir xasan ibraahim iyo ayeeyo caasho xuseen xasan maxamed nuur ugaas cadde iyo cabdiraxmaan isxaaq aadan iyo isxaaq maxamed cali iyo ugu dambeyntii salebaan maxamed cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniya dhalasho u dirayaan nayruus aadan maxamed cali iyo hooyo aamino cabdulqaadir xasan oo wiil ugu dhashay magaalada garowe ee gobolka nugaal wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed nayruus aadan maxamed calina waa lagu daray ducada waa xaggiina oo ata waa lasoo rixriixayaa uun. waxaan ugu duceynaynaa wiilkaasi inuu noqdo midkii wa- soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara ilaahay caasho kuma ugu dhiminba ducada waxaan filayaa sidaa yar basiidka unbaad ugu wada hadda ducanaysa meeqaan meeqaan duceynaya carabkayga baaba barta insha allah waana la aqbalaa weliba ducadaada sida igu maqaalaa cashay ka hor intaanad soo qabanin heesteenna labaad ee barnaamijkeenna hambalyadii heesa haddaan warqadda haatan gacantayda ku jirta aan ah, inoo soo gudbiyo waxay yidhahdeen ugu horreynba assalaamu calaykum dhammaan saaxiibada v o e soomaali gaar ahaan qaybta hambalyadii heesaha daanduray iyo cashucuud bay yidhaahdeen n eh, tii daanduray caawa anagaa ka daanduraya oo maxaan ku idhaahdaa halkan yadaa ka gudbinaya wixii salaana qaadanaya kolay tii caashana waa idin maqlaysaa aan ma filaya qaadanaysaa mise kolay baad ugu guraysaa intuu ka imaanaad la sugaysaa kolley qawisaada waan siin doonaa laakiin qaybteeda waan la hadhayaa aad iyo aad aad iyo aad yaa hala waxay idhaahdeen eh, saasaan idiin salaamaynaa waxa uu yidhi waxaa soo diray warqadda isnaste xiirsi maxamed oo jooga wardheer waana tahniyad eh, dhalasho farxad leh waxaana u dirayaan dhammaan qoyska reer faarax barre iyo weliba dhammaan reer axmed xasan maxamed hooyo xaliimo awsul barre hooyo maryama muuse barre maxamed faarax barre shire faarax barre muniir ama munaar maxamed munaar faarax barre xamdi faarax barre hinde maxamed yare sucaad axmed faarax barre ikraan axmed faarax barre xamdi axmed faarax barre nebiha axmed faarax bare xasan amaba xamse axmed faarax bare faysa cabdi faarax iyo saygeeda iyo weliba wiilkeeda cabdilaahi yare bay yidhaahdeen sidoo kale waxay yidhaahdeen nimco faarax bare iyo weliba caruurteeda nasteexe axmed xirsi dhuux axmed xuseen yaa hala reerkii o dhan ba halkan ku dhan baan filaya dhammaan waa lagu farxayo waxaa la dirayaa taaniyada dhalashada sidoo kale waxaa ka mid oo iyaduna diraysa dhuux axmed xuseen ifraax aydiid cilmi dhammaan reer faarax bare iyo dhammaan reer awsulo bare oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxa ay u dirayaan hambal iyo tahniyad farxad leh amaba ay la wadaagayaan boqorkiiyo boqoradda faraska iyo geenyada bay yidhahdeen yaa hala waa bilo faarax barre iyo weliba cafadiisa qaaligaa bay yidhaahdeen yurub axmed xasan maxamed oo weligu dhashay dowlad degaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan wardheer waxay yidhahdeen wiilkaas loo bixiyey cabdiraxmaan bilo faarax v o na waa ducada ducadiina sidoo kale aan ugu dirnay waxaanu leenahay kor oo kaalin qaad cabdiraxmaan yare aamin ayaan aniguna ku darayaa bal heesta labaad ee barnaamijkan aan u hayno cabdixakiino waa hees la yidhaahdo dajiya marka dajiya xasan aadan mid u qaadaa jirta laakiin tani waxaa qaada fanaanka cabdirasaaq anshax koleyba dadka dhallinyaradaana aad bay ula hayaan fanaaniinta Aad iyo cusub iyo da- dadka la hayaan ku jirtaa heestan dekolanaa dhallinyarada matalayaan filayaa Aad maanta iyo xilal aad.
badan baan isku hayaa Hay.
Een, heestan laba kun iyo shan iyo tobankii heesyii loogu dhegeysiga badnaa bay ka mid ahayd oo waabad la socotaaba xisaabteeda marna waaxid hay dhallinyaronimadu wax la socon waayaan hay Een, eh, haddii uu heestii hore hanuuniya uu yidhi warqadan daboolana dusha sawirku kaga yaal ha dawadii qalbiga degdeg iga gaadhsiiya waa garta tanina maxay leedahay ninkan cabdirasaaq anshax isna waa ducaysanaya waxaa leeyahay ha dejiyo daalka iga biisaa dayma qurux ilbaad lahoo indhaha dihata wiilkooda doojisa hankaygoo dermada wadhata laabtayda u ducaysanayaa ii door allahayo marka dhambaalkii bay daba socotaa malaha dhambaalkama daba socotaa wuxuu leeyahay ii door allahayo gabadha oo intaasoo darmahaba safare gogolata laabtiisa laabtiisii derma dermada saa u guglanaysaa ku gamaysaa weliba muu kamuu joogsana wuxuu yidhi ii door allahayo ilaahay buu talada u dhiibay ilaahay buu talada u dhiibta waa taa la aamin ma ishan maqli jir waa tahay dejiya iyo cabdirasaaq anshax codkiisa macaan ku dhegeyso
dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka barkeedu inanka yahay ma u diiday idoraayo adaadayu garan digjirnimo midab kaga buuxoon kaad kaga fadhiisto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idoraayo idoraayo adaadayu garan kolbaddaga furkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha duray ka sii qaada isma dira dab aan ku shidayn kuna dagaalaysa kolbadda gafurkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxa ay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha duray ka sii qaada isma dira dab aan ku shiday kuna dagaalaysa irbadana dul angeli karay oo daalan weligeedna ii dulayso iina diirato iina dacaraysa irbadana
yaa halah dejiya daalkayga biisadayma quruxin waadloo indhaha dihatay wiilkoodah doojisa hankaygoo dermada wadhata laabtayda casha waxaan filaya ninkaasi ducee oo ducaysay ilaahayna tala saaray wuxuu yidhi ilaahu dawr waa tahay ruux ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waaye iyona waa la yidhi anu intaasi kaga soo gudubno cabdirsaaqan sax bal warqadda xigta iyo weliba caasha waa tahay waxaa diraya sayid axmed bashiir somow iyo yuusuf bashiir somow xaaji xuseen maxamed maxamed mayow maxamuud iyo cismaan cali maxamuud aanoy xasan iyo maxamed aadan cali iyo cabdow aadan cali iyo cabdirashiid ibraahim maclin cabdulqaadir ibraahim maclin iyo xasan sheekh maxamuud iyo maxamed maclin cabdikariim iyo timiro cali maxamed caashe cali maxamed nuurto yarow cabdi malayko yarow cabdi iyo xabiibo nuur maxamed iyo timo maxamed nuur baa layidhi iyo guuro waa guuro daahir iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa la yidhi macalin cabdi cali iyo shankaroon daahir oo ku aqalgalay degmada idaale waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaan u rajaynaynaa midkii loo aayiyo ubad wanaagsan oo khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin baan anaguna leenahay dhammaantiinba warqadda haatanna caashay gacanteeda ku jirtaa waxay yidhaahdeen ugu horreynba waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka caasho cuudiya daanduray anigun baa ka daanduraya wixii salaano qaadanaya caashinateeda waa guntanaysaa ugu horreynba waxaa diraya xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xuseen fashon maxamed muuse aadan ismaaciil muuse aadan jaamac muuse aadan bashiir muuse aadan siciid muuse aadan maxamed muuse aadan axmed muuse aadan khadro muuse aadan iyo weliba felis bashiir muuse khaliif faarax maxamed cabdixakiin cali gooni maamule guuleed cabdilaahi barre iyo weliba cabdisalaan buux nuur iyo xuseen cabdilaahi gudaal weji dhammaan waxayna dadkaasoo kale jooga qardho garowe iyo boosaase waxa ay leeyihiin amaba ay goobtanyada ay jecel yihiin inay tahniyad uga diraan dhalasho islamarkaana ay gaadhsiiyaan aabe cabdiraxmaan bashiir muuse iyo balwadiisa qaaligaa bay yidhaahdeen madiine axmed yaasiin oo wiil ugu dhashay magaalada qardho gaar ahaan bay yidhaahdeen xaafadda qoryacad waxaana loo bixiyey bay yidhahdeen wiilkaasi cabdiraxmaan waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen bashiir cabdiraxmaan ducaduna waa xaggiina xaashaaye waa lasoo qulqulinaya annagana waa qulqulinaynaa waynu ducaynanaa waxaan leenahay cabdiraxmaan yare kor oo kaalin qaad kor oo kaalin qaad adaaba dhameeyey dhambaalka xiga haddaan soo qabto abbo muuse cabdi saayaaq iyo adeer cabdi saayaaq iyo adeer xasan cabdi saayaaq axmed muuse cabdi saayaaq iyo maxamed muuse cabdi saayaaq iyo cabdi muuse cabdi saayaaq iyo muno muuse cabdi saayaaq waa dhammaan ilmo cabdi saayaaq ifraax muuse way ku jirtaa xana ku jirta xibaaq baa ku jirta dhammaantood waa ilmo muuse cabdi saayaq iyo dhammaan reer cabdi saayaq meel kasta oo ay joogaan waxay hambaliyo u dirayaan iido muuse cabdi saayaq oo wiilgu dhashay magaalada gabil ay taariikhdu markay ahayd labadii bishan juulaay ee sanadkan aabihii baa laga soo tega malaha taybka mararka qaar markaad wax saxsaxaysana qaar buu iska inay dafaya soo umufeen boog baa laga yaabaa kolle kamay reebeen haad inay yaad haad aabbahay noobeen yaad waxaa loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi mubaarag faysal axmed halkaasuba ka soo baxayba mise halkaasuu ku jiraa bay is yidhaahdeen waa tahay mubaarag faysal axmed baa loo bixiyey iyo sidoo kale baa layidhi waxay hambaliyo waa isla qoyskaasi reer muuse cabdi saayaaq ay tahaniyad u dirayaan nimco muuse cabdi saayaaq oo iyana uu wiil ugu dhashay magaalada burco taariikhdu markay ahayd waaba maante mise waa shalay waa shalay jimco ahayd toddobadii bishan toddobaad ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen mustafa saleebaan cabdi dheere waxaanay leeyihiin labada wiil noqda kuwii diintooda dalkooda dadkooda iyo dantoodaba anfaca aamiin markaa sidaan u gartay een, cabdixakiinow maadaama hooyada aan inaayihii aanay ku jirin marka waxaa leeyahay carruurtii dhalatay baa magacyada la raaca marka waa halkaas kala dhex baxa halkaas waa macnaha waa iska fahma aad iyo weyaan aad waa nooc ka mida nooca qorista waa hambalyadii wiilasha bay noqonaysaa mar haddii laba wiiloo isbarkan aad iyo aad oo laba hambalyadooda gabdhood goobtayada la diray laba gabdhooda walaalana ay dhaleen laba gabdhood oo isku waa- xilli isku dhow waa la barwaaqoobay Wax- waa markii laga samayn jiray suugaanta iyo heesaha oo markay wiilashu dhashaan may barwaaqada Waayadii haysa mise horaan ka- gabdhaha waayadii horaan ka hadlaya laakiin hadda maaha hadda imika dumarkana waxa weye wax badan ba imika haya Waa sheekada wanaagsan.
sheekada kala saar waa garta aad iyo aad een, waa warqad tahniyad dhalashana waxay idhaahdeen waxaan halkan marka hore ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da iyo weliba daadiyaha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha marka xigana waxaanu halkan tahniyad dhalashaa uga diraynaa amaba u diraya dadka kale ah maxamed muxyidiin macalin shaawil maxamed ama shaawil xasan maxamuud abti shaakir axmed xasan abti axmed maxamed sheekh abti cabdiwahaab cabdiraxiim sheekh adeer bayaadir sheekh cabdiraxmaan adeer shaawul sheekh cabdiraxmaan adeer maxamed sheekh cabdiraxmaan adeer mustafa sheekh cabdiraxmaan axmed jacfar sheekh cabdiraxmaan walaal sumaya Ah, waa ku cusub iyo waxyaabaha ku cusub inta badan ah, waraqaha waxaa ka mid ah in adeerka iyo abtiga iyo hooyada iyo waa la sheega laakiinse walaal in gaar loo sheega warqadan si gaara loo sheegay waxaa la yidhi walaal sumaya cabdiraxiim sheekh faadimo isaaq sheekh cabdiraxmaan dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaa halkan tahniyad uga dirayaan aabe maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo weliba hooye tuunis ibraahin kalamay iyo weliba hooyo saliime maxamed sheekh oo gabadhi ugu dhalatay bay yidhaahdeen shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka banaanay taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen lixdii bishii toddobaad sanadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka ah waa maalmo ka horun gabadhaasoo loo bixiyey bay yidhahdeen asmo maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo weliba waaba laba malaha waa mataano raxmo maxamed sheekh cabdiraxmaan waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna si kale odhan mayna waxaan lenoon noqda kuwii dalkooga diintooda iyo weliba dadkoogaba anfaca aamiin dhambaal gaabanoon haye haddaan raaciyo waxaa ugu horeeya aabe jaamac muuse bile iyo hooyo xaliimo cumar xardhane waa xaliimo cumar xardhane iyo hodan jaamac muuse iyo odaygeeda cumar jaamac muuse iyo xaaskiisa raxmo maxamed xuseen iyo daahir waa doctor daahir jaamac muuse daljir buu ku magac dheeryahay iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuraddiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamuud sayid iyo sucaad jaamac muuse oo bishan aynu ku jirno julaay lixdeeda ee sanadka laba kun toddoba iyo tobanka maalinimadii khamiista baa layidhi meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ee somalilan fiiro gaara baa layidhi hay ducada waa xaggeena baa layidhi markaa fiiro gaaraatana lasoo raaciyay calaasaan waxaa la Waa la diidayaa dardaarmay.
waa la dardaarmay in ducadaasi aan ay naga hoos baxdo ama aan markaa tanoo kale weliba cashay Tani waa waajib.
lamana dhaafi karo duco shilisna waa lagaaga fadhiya hadda calaashaan duca oo aqbalka mar ilaahay baa haddii haya fiiro gaara la yidhi ba gaar loo sheegay laakiin qofna lama sheegin weli dee kolley aaduma ducayn jiro xagga ducada taadunbaa marka marka ilaahay kuguma dhimin bahashe ku sidaa anna- annaga horaa naloo soo ogaaday anigii ibraahim marka adigee barnaamijka hadda ku cusub cabdixakiin oo bal taadana dhegeystayaasha ka warkeeneene ducadan maxamuud sayid si qurux badan oo loo soo qoro warqadan iyo Si sucaad wanaagsan.
jaamac muuse marka khamiistii meherkoodii baa dhacay aqalgalkii baa la sugayaa ubadkii baa la sugayaa barwaaqoo dhan baa hortooda taalla marka ducada u raacay waxaan leenahay dhammaantiin ilaahay lamaanihi intay adduunyada oogadeeda joogaan Ha.
isku waara abidkood ilaahay haydka yeelo aamiin haatanna een, caasha warqadda gacantayda ku jirta haddaan waraaqaha hore ugu sii socdo waxay yidhaahdeen ugu horreynba assalaamu calaykum bahda v o a weliba carabi baa lagu qoray assalaamu calaykumta waa laga tegay af soomaaligii waxay yidhaahdeen saare cali maxamed warsame sheekh daacad ibraahim maxamed nuux faadumo cumar nuux shukri cabdi cumar maxamed salaada cabdille iidow caylaane yuusuf xaliimo ibraahim amiir cali xasan macalin maahir xaaji mascade amaba maracade bay yidhaahdeen En, eh, dhammaan dadkaasi oo kala jooga bay yidhahdeen soomaaliya u k sacuudi arabiya south africa waxay halkan habaliya bogaadin uga dirayaan axmed xaaji maracadde iyo weliba gacalisadiisa bay yidhaahdeen sahro cumar nuux oo meherkoodu ka dhacay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda waxaana leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinagii wiil iyo caano gabadh iyo caano iyagaasaa u soo qoray ducadiiba iyagaa dhameeyaan filaya tanoo kale waa laynaga furtaan filaya iyagaa maca ducadoodii soo raaciyey waxaana nogno leenahay isku waaraa abidkood waynaga hore ugu sheegnay dhegeystayaasha barnaamijka waxa weeyaan marka waa sila- marka waa sila sila taxan waa miya silsila taxneeso way soconayaan waa gartay haddii hodan cabdiraxmaan tiri amoorihi jacaylka ha amoorihi jacaylkow ii noqon kaan rabay mabuu ka walaacina ninka la yidhaahdo cumar shoolino waa u duceeye wuxuu yidhi labadii isku waartay liibaantay ahaada ladnaan ladnaan ku waara waa u ducaynayaa wuxuu leeyahay markay saleen ay isku yimaadeen ladnaan ku waaru leeyahay heestana maba duugoowdaba maba duugowdo waayo aroosyada ma duugoobaan maalin walba laysguursanaya maalin walba laysmehersanaya marka haddii adiga kaa duugowdo qof bay u cusub tahay Waa marka soo- waa heestani ma dhacdaba soo dadki istaagi mayaan hadda aroosadii deeday joogsadaan waa waxyaabaha ka waaraya ka mid tahay cumar cabdille cumar shooli waa tahay iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan filaya dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegaysanayana in ay si weyn uga helayeen dhambaalladoodana ay dhegaysteen heesahana ay si weyn ugu raaxaysteen waxaana si wada jira goobta iyadaa idinka soo tebinaya cashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaanu leenahay hambalyada iyo salaamaha ka reebinaya heesaha iyo weliba dhammaantood soo dira dhambaalada iyo weliba tan iyo intaynu barnaamijka mid lamida toddobaadka soo socda isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo isdallaahaga roobi helay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii lulaacay isdallaahaga roob helay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii lulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadiisu raagtee libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadiisku raagtee libaantii ahaada kaasi macaan ee cumar cabdulle shooli iyo heestii ladnaan waxay gebagabo u ahayd idaacaddayadii galabnimo waxaanay sidaas oo kale u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaynu idaacadda fiidka caawa kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
sida layhiir cadceedeed cirkoosaga ku laran yahay lebabaystay subax baa arooskiinu laacay sida layhiir cadceedeed cirkoosaga ku laran yahay lebabaystay subax baa arooskiinu laacay